الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحل الشيخ رحمه الله kitaabu asalaa halkan waxa uu ka tilmaamayaa salaaddii iyo axkaamteeda markii tahaarada uu soo dhameeyey ayuu salaaddii inoogu xujisiiyey tahaaradu waa miftaaxa salaada miftaaxu salaa alطahuur salaada miftaaxeedu waa طahaarada weeyaan wa taxriimuha aلtakbiir wa taxliiluhaa aلtasliim marka furihii buu soo sheegay marka waa in salaadii la guda galaa kitaabu الsalaa salaada ayuu kitaabu yahay aلsalaa luqatan waxaa la yidhaahdaa adducaa salaadu waa duco salaadu luqa ahaan waa duca wey sumiyat الsalaaةu الsharciya salaatan liاجtimaaliha calayh salaadii waxaa salaad loogu magacaabay salaadii sharciga ahayd la tukanayay waxaa salaad loogu magacaabay koobsashada ay koobsatay ducadii salaadu waa duco waana xaqiiqatun sharciyatun yacnii luqadii baa laga soo raray waxaana loo soo raray ilaa xaqiiqatin sharciyatin xaqiiqo sharciya oo salaadii tukanina waxa ay koobsatay duco ayay koobsatay awalkeeda iyo aakhirkeeda intaba duco ayay koobsatay marka liishtimaalihaa calayhi ducada ay koobsatay awgeed baa salaad loogu magacaabay wa minhu qowluhu tacaalaa wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum marka zikada yacnii loo keeno wasalli calayhim u ducee u ducee wasalli calayhim waxaa kula mid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii sida muslim markaa ku sugan marka midkiin loogu yeedho weliimada ama cunto loogu yeedho ha ajiibo hadduu markaa waa furan yahayna marka waxa weeyaan hadduu una soomanayn cuntada ha cuno wain kaana saa'iman falyusalli hadduu sooman yahayna dadkii ha u duceeyo cuntada ugu yeedha falyusalli marka asalaa wa adducaa imaamu nawowi raximah llah wuxuu leeyahy hada huwa asaxiix sida saxiixi waa caynkaasi wa bihi qaala aljumhuuru min ahli اlugati wagayrihim min ahli اtaxqiiq culimmada muxaqiqiinta min ahli luga badidoodu sidaas bay tilmaameen oo ay sheegeen ishtiqaaqeedii macaani kalena waa la sheegay aqwaal fara badan baa lagu sheegay bedidooduna maaha qowl saxiixa buu yihi waa qowl faasida wey markaa salaadda waa taas luqa ahaan sharci ahaan waxaa la idhahdaa aqwaalun wa afcaalun makhsuusatun muftataxatun biاtakbiir mukhtatamatun biاtasliim waa aqwaal iyo afcaal gaar ah aqwaalun wa afcaalun maksuusa ahlucilmi qaar ka midii waxay ka cabireen aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiir mukhtatamatun bitasliim oo afcaasha ay markaa aqwaasha maksuusatun kumay qaydin qaarna way ku qaydeen waa qowl gaar ah oo khaas ah oo salaada dhexdeeda waxaa lagu dhawaaqayaa waa aqwaal gaara weeye qur-aankii la aqriyayo rukuucdii oo markaasi waxa weyaan ilaahay subxana wa tacala lagu weyneynayo sujuudi oo lagu ducaysanayo ammaan ilaahay la ammaanayo ii koobsatay salaadii aqwaashii afcaashiina waxa weeyaan guurguurkii salaada la guurayay mar la istaagayey mar la fadhiisanayey mar la rukuucayey waa afcaal muftataxatun bitakbiir marka afcaashaasna waa gaar weeye aqwaashaasna waa khaas muftataxatun bitakbiir waxaa lagu furfurtaa salaadii takbiir allahu akbar markaad tidhaahdid ee takbiiratu ixraamka la timaadid salaadii way xidhantay muftataxatun bitakbiir waxaana lagu khatimaa salaadii mukhtatamatun bitasliim salaan salaamu naqsi tasliimtii baa lagu khatimaa oo mukhtatamatun bitasliim salaaddu marka waa sharci ahaan waxaa laga yaaba qofku markaa in la weydiiyo la yidhaahdo marka la yidhi aqwaalun wa afcaalun makhsuusatun muftataxatun bitakbiir mukhtatamatun bitasliim waxaad ka warantaa ninka akhraska ah salaadiisii ninkaan hadlaynba ee wax dhawaqa wuun ka soo baxaynin ila waxa la aqwaalun wa afcaalun baa la yidhi marka ninka aan qowlba ku dhawaaqi karaynin waxba baan aqrihi karaynin dhawaqii ka xidhan yahay iyo hadalkiibuu ka xidhan yahay de salaadii waa tukanaya inuu mukalaf weeyaane intuu caqligiisu sax yahay oo saxiix yahay oona caqligii mashhuul ka tegin marka isagu qowlkiina lama iman karayo sidee bay noqonaysaa salaadii halkana aqwaan wa afcaalun baa la yidhi waxay idhaahdeen culimmadu raxmat ullaahi calayhim isagii kala midka aba waa soo gudagelayaan lianna aqwaasha qowlku waa muqadar isaga qowlkiisu waa muqadar oo maadaama uunu ku dhawaaqi karaynin dhawaqunu la iman karaynin dee w wuu qadaray way u qadaran tahay un wuu qadaraya un yani hoos naftiisa hoose buu ku aqriyaya shayga muqadarkiihina waa kal mawjuud waa shaygii jiray oo kale wey marka isna waa waa soo gudagelaya marka la yidhaha aqwaalun waa afcaalun makhsuusa waxa ku baxday wixii aqwaali afcaal aan lahayn salaadii maalan sujuud tilaawih oo kale ama sujuud shukriga oo kale iyaga salaad la odhan maayo baa la yidhi sidaa daraaddeed ba ahlucilmigu isku khilaafeen bahaaro miyaa loo shardiyayaa sujuud sujuud tilaawaha iyo sujuud shukriga miyaa loo shardiyaa ahaaro mise looma shardiyo qaar waxay u shardiyen ahaaradii qaarna waxay uma shardiyen ahaaradii marka halka way ku saareen ahlucilmiga qaar ka mid salaadu waxa weeyaan aakadu furuud lislaam waxyaabaha islaamku waajibiyey kuwa ugu adag weeyi bacda shahaadateyn waana axadu arkaan alislaam arkaanta islaamkaa mid ka mida weeyaan buniya alislaam buniya alislaamu calaa khamsin buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam islaamka waxaa lagu dhisay shan marka markii shahaado la sheegay shahaadatu an laa ilaha illa allah anna muxamadan rasuulu llah waxaa ku xigtay wa iqaami salaa salaada oogitaankeedii markaa shahaadateynka marka laga yimaado rukniga koowaad marka laga yimaado tawxiidka ah waa rukniga labaad ee arkaanta islaamka waana aakadu furuud islaam furuudda islaamka ka ugu adag weeyey bacda shahaadateyn waxa ay ku sugan tahay faralnimadeedu kitaabka qur-aanka ah ee sunnaha nebiga iyo ijmaaca muslimiinta kitaabka qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala meelyo fara badan buu kaga warramay qur-aanka dhexdiisa xaafiduu cala asalawaati wasalaati lwustaa waqumuu lilaahi qaanitiin xaafiduu cala asalawaat salaadaha ilaaliya salaati lwustaa salaada dhexena si gaara u ilaaliya salaada dhexetay tahayna waa inoo iman doonta insha allahu tacaala ina salaata kaanat cala lmuuminiina kitaaban mawquutan fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacu shahawaat fasawfa yalqawna aya wastaciinuu bisabri wasalaa ayado fara badan buu markaa qur-aanka ku timid waxa weeyaan salaadii oo laysfarayo wastaciinuu bisabri wasalaa salaada iyo sabirka kaalmaysta buu ilahay yihi subxaanahu wa tacaala kuwa fakhalafa min bacdihimna waa qowm la dhaleecinayo weeyaan oo salaadii ka tegey oo salaadii dayacay sunahana da waa mutawaatir waxaa ka mid ah xadiidka iminkan aqriyayna bunyad alislaamu calaa khamsin oo arkaanta islaamka inay ka mid tahay waxaa la faral yeelay salaada habeenkii rasuulka la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam habeenkii rasuulka la dheelmiyey ee samawaadka u tegey ayaa lasoo faral yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam furidat cala nabiy asalawaatu leylata usriya bihi hamsiina konton salaadood baa lagu soo farlayla habeenkii la dheelmiyey dabeetana waa la nusqaamiyey oo waa la yareeyey ilaa laga yeelay shan uma jucilat khamsaa shan baa laga dhigay sida xadiidkii markaa ay kusoo aragna kitaabkii kan ka horreeyey xadiidkii markaa alisra walmicraaj ka warramayey mar kasta oo konton baa lagu faral yeelay dabeetana waa soo noqday nebi muuse ayuu soo maray nebi muuse nebi muuse calayhi salaam wuxuu qowmkaygii baan markaasi tajrubeeyey oo aan markaasi arkay qaabkay ahaayeen rabbiga kula noqo iga khafiifi ku dheh kolba toban baa laga ridayy markaa markii ugu dambaysa shan bay noqotay shan baa laga dhigay uma nuudiya deetna rasuulka oo loo dhawaaqay alayhi salatu slam ya muxamed inahu laa yubadalu lqawlu laday wa ina bihada alhamsi hamsiin yani shantaas bu yaa lagu faral yeelay deetna waxaa la yidhi shantaasi xagga ajarka waa conton salaadii waliba waxay leedahay toban salaadood bay udhigan tahay xagga ajarka shantii salaadood ee lagugu faral yeelay waxay udhigan tahay contonkii salaadood ee markii hore lagugu faral yeelay ayay udhigantay xagga ajriga xadiidku sanadkiisa waa saxiix imaam axmed baana soo saaray in markaa salaada sharafteeda iyo kutusinaysa sida oo kale waxyaabaha kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo jooga ayaa la faral yeelay yani dhulka joogo aan aan la dhelmin sida soonkii oo kale iyo zakadii oo kale laakiin salaadii waxaa lagu soo faral yeelay oo lagu soo waajibiyey waxa weeyaan fawqa sabc samawaat samawaadka isagoo ka kor noqday oo samadaas toddobaad jooga ayaa lagu soo faral yeelay markii hore salaada la faral yeelay waxaa la faraya iyadoo laba laba ragcadooda furidat ragcatayni ragcatayn furidat awalan ragcatayni ragcatayn laba laba ragcadood bay marka ugu horreysa ay ahayd maqribka mooyaane iyo salaada subax salaada subax iyadoo iska labadaasun bay ahayd cafwan laba laba ragcadood bay ahayd salaadaha dhammaantood ilaa salaada maqrib mooyaane oo maqribkao saddexa inta kale waxay ahayn laba laba dabeetana waa la ziyaadiyey fi lxadar ila subx salaada waa la ziyaadiyey oo afar baa laga dhigay salaadihii subaxa mooyaane subaxa labaa lagu daayay isaga salaadihii kale waa la kordhiyey laba labaa lagu daray maqribka mooyaane maqribku marka horena saddex buu ahaa oo salaadaha shanta salaadood maqribka maaha afarta kale laba labay ahaayeen duhurku labu ahaa casarkuna labu ahaa cishuhuna labu ahaa subxuna labu ahaa maqribka isagu saddex buu ahaa salaadii subax unba markii la ziyaadina laga reebay duhurkii labaa lagu daro afar baa laga dhigay casarkiina labaa lagu daro afar baa laga dhigay cishiina labaa lagu daro afar baa laga dhigay subaxiina sidiiba loo daayey safarkiina marka qofku uu musaafirka yahayna sidii markii hore ay ahayd baa lagu daayey oo laba labadii ah laba labadii lagu furayeeday baa lagu daayey say caaisha leeda radia allahu canha qad furidat isalaatu ragcatayni ragcatayni bimaka maka markii la joogay salaada laba laba ragcadood baa la faral yeelay markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiine uu soo galay zaada maca kulli ragcatayni ragcatayni ila almaqrib labadii ragcadood walba laba ragcadood baa lagu daray salaada maqrib mooyaane salaada maqrib mooyaane waxa weeyaan kuwii kale laba labaa lagu daray fa inahaa witru nahaar iyada maalintii baa lagu gebagabeeyaa oo maalinta marka witrigeedii weeyaan wa salaat lfajr iyo salaaddii arooriyana gaar baa loo daayey lituuli qiraa'atihaa iyada qira'adii baa la dheeraynaya salaadii subaxna qira'adii baa la dheeraynayaa saas daraaddeed baa iyada wax kale aan loogu darin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu safro safaruu galo salaadda waxa uu tukan jiray sidii tii hore oo kale yani markuu maka joogay laba labadii ragcadood uu tukan jiray oo kale buu tukanayay yani salaada musaafirka ah waa la qasrinayaa oo waa qasri weeyo labada laba ragcadood yani labadii ragcadood markii ugu horreysa la faral yeelay unbaa la tukanaya laakiin qofku markuu xadar yahay waa kordhinayaayo afar bay noqonaysaa salaada musaafirkuna waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala salaada xukunkeedu waa waajib waxayna waajib ku tahay qof kasta oo muslim ah oo caaqil ah oo baalig ah muslim kaafirkiiba ku baxay gaalku hadduu shahaado waayo oo uu islaami waayo oo uu tukado salaadii la aqbali maayo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billah markaa gaalka waxba laga aqbali maayo yani hadduu salaaddii tukado isagoo gaala salaaddiisa la aqbali maayo laakiin de waa mukhaatab oo waa lagula hadlay marka waxa weeyaan salaaddii inay waajib ku tahay yani salaaddi waa ku waajib lakin salaaddiisi la aqbali maayo ilaa u islaamo ilaa u islaamo salaaddiisii la aqbali maayo saa daraaddeed markay nimanka gaaladii ay naarta ay galaan lagu dhaha maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nucmi lmiskiin wa kuna nakhuudu maca alkhaa'idiin inaan salaada tukan jirin bay sheegayaan markaa mukhaatabiin weeyaano waa lagula hadlay salaaddii inay tukadaan waa laga doonayaa laakiin la aqbali maayo salaaddii laga aqbali maayo iyo cibaadooyinkii kale laga aqbali maayo ilaa ay islaamaan oo shahaadadii ay la yimaadaan wmaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billah marka waa inuu muslim yahay qofkii caaqilka ahaa waa inuu yani qofka salaadii ku waajibta waa inuu caaqil yahay waxa ku baxay kii majnuunka ahaa kii waalnaa rufca alqalamu can halaaثa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qalinka waxa laga rafciyey saddex marka waxaa ka mid ahaa wa can ilmajnuuni xataa yafiiq kii waalnaa ilaa intuu miyirsanayo oo caqligu usoo noqonayo waxa weeyaan isna salaadii waajibku ma aha oo mukalaf maaha yani takliifka ma saarna marka yani qofka waalan oo kale adu ahlucilmigu way kasii hadlaan khulaasaduna waxa weeyaan qofku intu doonaba caqligiis ha maqnaadabe yani in badan iyo in yar hadduu saacado waasho deetana uu soo noqdo saacadaha waalna salaadii soo gaadhay qalayn maayo yani waxba laga dooni maayo kadalika ninka gaalkaana hadduu islaamo salaadihii marka waxa weeyaan in waktigii gaalka u ahaa dee qalayn maayo oo laga dooni maayo inuu qalayo caaqilka marka waa kaas waxaa kala soo gudagelaya qofkii miyir doorsoomay ama suuxay ee salaadda saa ku idaaratay isaguna qalayn maayo tafaasiil baa ku jirta fuqahada ay kaga warramaan laakiin isaguna waxa uu soo gudagelayaa un kaasi caaqilkaasi labadaas baa markaa soo gudagelaya yani kii majnuunkaana waa ku baxay sidoo kalena waxa ku baxay kii muxuu ahaa muqmaacalihiga aha yani qofkii miyir doorsoomay waa inuu markaa muslim yahay caaqilna uu yahay baaliq waa inuu yahay baaliq waa inuu qaan gaadhay ahlucilmiga qaar kamid waxay ka cabireen tamyiiz laakiin qofka hadduu tmuu sinigii tamyiizga u gaadho oo waxuu kala soco oo toddoba jir oo kale ah dee salaada waajib ku noqon mayso salaadda waxay ku waajibaysa qofku inuu qaan gaadho qaangaadhka ku waajibtaa kuma waajibto qofku inuu wax kala soco yani ilmaha yar inuu markaas gaadho waktigii wuxuu kala soocayay ku waajibi mayso markuu qaan gaadhay salaadii waajib ay ku noqonaysaa marka buluuq in laga cabiro ayaa ka fiican in laga cabiro tamyiizka qofku markuu siniga tamyiizka u gaadho waa laga doonayaa salaadii marka waxa weeyaan inuu tukado oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam carruurtu markay toddoba jir gaadhaan salaada fara toddoba ku fara toban markii gaadhaanna ku garaaca haddii ka tagaan salaadii si loogu tarbiyadeeyo marka yani siniga tamyiizku waa kaa weeyaan laakiin buluuqaa shardiya yani inuu qaan gaadho ayaa la doonaya marka waa inuu caaqil waa inuu muslim yahay waa inuu caaqil yahay waa inuu baaliq yahay waxaa lagu darayaa ruuxii dumarka ahayd waa inay daahir tahay xaydkii iyo nifaaska waa inay daahir ka tahay oo gabadha xaydada iyo gabadha nifaaska leh ayagu salaadii tukan maayaan oo salaadii waajibku ma aha taasna marka waa la sheegay ninka salaada ka tegey ee tukan waayey culimadu waa gaal yani waa kaafir laba midkood buu noqonaya inuu ninkaasi diidan yahay waajibnimadii salaadaba waajibnimada salaadaba waa kasoo horjeedaa wuxuu le salaadda aniga waajiba igu maaha ama salaadda waa liiga rafciyey salaadii waa inkirsan yahay waajibnimadeedii marka ninkaasi inuu gaal yahay ahlu cilmigu way isku raacsan yihin iskuma khilaafsana hadduu inkiraba salaada waajibnimadeedi salaada waajibnimadeeda hadduu inkiro oo uu diido oo uu jaxdiyo inuu kaafir yahay laskuma khilaafsana lasku racsanya laakiin waxaa laisku yar khilaafay ninkii marka waxa weeyaan salaadii marna tukanaya marna ka tegaya waktiyada qaar buu tukanayaa waktiyada qaarna waa iskaga tegaya maba tukanayaba caajis buu ga tegay salaadii takaasul inay salaaddu waajib tahay waa qirsan yahay mana diidana haddaa la weydiiyena wuxuu leeya shaytaani waxaasay duubsado waan tukan doonaa buu leeyay ama markuu ilaahay soo hadeeyo baan tukan doonaa si dadka qaar ka mida marka ay yidhaahdaan ka noocaasoo kale ah ahlucilmigu waa isku khilaafeen ma muslim baa mise waa kaafir arrinkiisi inuu khatar yahay waxaad ku garanaysaaba waxaa laisku haystaa islaamnimadiisii qof islaamnimadiisii laisku haystaa de arrinkiisa halis buu ku jiraaba wey arrinkiisa yani waa khatar wey ahlucilmigu in badan oo ka mid ihi waxa ay ku tegeen inuu marka waxa weeyaan qofkaasi faasiq yahay yani qolada jumhuur culamaa waxay dhahen islaamkii laga saari maayo waa waxaan odhanaynaa waa qof muslim lakin waa qof muslimo faasiqa salaadii wax la farayaa marka waxa weeyaan inuu tukado tukan waa la odhanaya haddii uu tukan waayo waxa weeyaan waa la dilaya hadduu tukan waayo waa la dilaya maxaa u daliila in ninkii tukan waayo salaadii in la dilayo ya sheegaya fain taabuu fain taabuu وaqaamuu الصلاaةa وaatw الزakاaةa fakhalluu sabiilahu iyo umirtu an uqaatil naasa xataa xataa yashhadu an laa ilaha ila allah ilaa shahaadada qaraan oo salaadda inayd markaa ogaan marka waxaa laga dalbanaya inuu toobad keno salaadu tukado hadduu tukan waayo waa la dilaya murtad baana loo dilaya isagoo ridooba yani sidoo kale ahlu cilmiga qolo kale waxay yidhahdeen waa gaalkaas muslimba maaha waxaana u daliila rasuulka hadalkii rasuulka qowlkiisa sala allahu alayhi wasalam bayna alrajuli wa bayna alkufri tarku salaa ninka iyo gaalnimada waxaa u dhaxeeya salaadoo laga tago fa idaa tarakahaa faqad ashraka yani markuu salaaddii uu ka tago hadduu salaaddii uu ka tago qofkaasi waa gaaloobay yani shirki buu ku dhacay oo fa idaa tarakahaa faqad kafara sanadka xadiidku waa saxiix weeye sidoo kale rasuulku wuxu yhi alayhi الsalaatu wasalaam alcahd اladii baynana wa baynahum الsalaa faman tarakahaa faqad kafar cahdiga aniga nimanka gaalada noo dhexeeya waxa weeye waa salaada qofka salaadii ka tagaana qofkaasi waa gaaloobay sidoo kale saxaabadu ridwan اllahi calayhim sida cabdاllahi bn sheekh guuley tirmidina uu soo saaray bisanadin صaxiix waxa asxaabta nebigu waxay ahaayeen laa yarawna shayئa min alacmaali tarkuhu kufru غayra الsalaa shay laga tago camal laga tago oo haddii laga tago marka waxa qofku gaalnimo uu ku dhacayo may arki jirin aan ahayn salaadda salaadda haddii uu ka tago qofkaasi inuu gaal yahay bay u arki jireen saxaabadii saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yani salaada ka tegitaankeedu halistaasi ku jirta adilada faraha badanayna oo ay tilmaamaysaa sidaa daraaddeed baa qofku marka waxa weeyaan maalinta qiyaamaha waxaa lasoo xashirinaya maca kibaar mushrikiin mushrikiintii weyneed baa lala soo xaadirinaya nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man xaafada calayha kaanat lahu nuuran wa burhaan wa najaatan yowma alqiyaama qofka salaadii xifdiya ee ilaaliya waxay u tahay nuur iyo burhaan xujo iyo badbaado maalinta qiyaamaha qofka ilaalin waayo salaadiina uma noqoto lam yakun lahu nuurun walaa burhaan nuur iyo burhaan iyo xujo iyo badbaado toona uma noqoto wa kaana yowma alqiyaamati maca qaaruun wa fircawn wa haamaan wa ubay ibna khalaf maalinta qiyaamahana waxaa lala soo xaadirinayaa nimankii mushrikiinta ahaa ee gaaladii madaxyaweyntoodii waxaa maalinta qiyaamaha lala soo xashrinayaa umacooda u yahay ninkii qaaruun la odhan jiray iyo fircawn iyo haamaan iyo ubay ibna khalaf yani marka waxay kutusinaysaa salaada oo la ilaalin waayo yani dhibaatada ay leedahay oo waxau ilaahay nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala so waxaa loo baahan yahay salaada ilaalinteedii ilahayna wayna faray xaafiظuu calى الsalawaat الsalaaة الwusطى dadkii salaada ka tegayna waa la dhaleeciyey fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu الsalaaة watabacuu shahawaat waxyaaba nafta jecesha bay raaceen fasawfa yalqowna hayan yani hay waxa waa waadin fi jahannam jahanam inay gelayaan ba ayadda qur-aanka lagu sheegay marka yani salaada arrinkeeda waa taasi aada iyo aad bay marka ahamiyadna u leedahay islaamkuna ahamiyad uu u siiyey loona baahan yahay markaa in la ilaaliyo qofkii ka tagana waxa weeyaan arrinkiisaas buu noqonaya salaadaha in lagu farayeelno waa shan un baab lmawaaqiit wuxuu sheekhu yihi baab lmawaaqiit wuxuu baab u yahay mawaaqiidii almawaaqiit waa jamcu miiqaatin miiqaadka yuu jamcu miiqaat waxaana waa alzaman lmaxduudu liadaaءi الsalaati fiihi waa zamanka loo xadiday ee loo sameeyey salaadii in la guto salaaddii in lagu dhex guto wakti baa loo sameeyey salaadii la gudanayo wa huwa الzaman اlmaxduudu liadaaءi الsalaati fiihi waa zamanka salaada loogu loo xadiday in la guto la yidhi waktigaas salaada tukada intaa intaa inta ka dhexaysa ama waktigaa hala tukado kaasaa miiqaat la yidhaahdaa waxaa kale uu noqon karaa miiqaatku miiqaat kaasi waa zamankii xagga makaankana waa noqon karaa miiqaat yacni makaanka oo waxa uu ku noqonayaa xajkii oo kale dee miiqaatka makaaniga ah meelihii laga xidhanayay buu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam sida inoogu iman doonto xajka reer ahlulyaman iyo lamlam reer madiina dalxulayfa saasa markaa miiqaat makaani lakin iminkan waa miiqaat waa zamanoo الزmن المxduud لأdاء الصلاaةi فيhi waa kaa weeyaan marka salaad kasta waktigay soo gelaysay iyo salaad kasta waktigay baxaysay ayaa markaa halkan laga sheegaya oo axaadiidan soo socota ay tilmaamaysaa waqtigu salaada waqtigeeda in la tukado oo la gutaa waa shardi ka mida shuruudda salaada طahaaradii ba ugu horeysay طahaaradu waa shar shuruudda salaada ka mida laa yaqbal اllahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada weysadiina shardiga halka kusoo marna wain kuntum junuban faطaharu yani طahaaradu waa shard haddii طahaaradii lala iman waayo salaadii ma asaxayso kadalika waqtigii salaada hadduuna soo gelin oo qofku uu tukado salaadii oo aan waqtigeeda soo gelin ka hor iyaduna salaada asixi mayso ina الsalaata kaanat calى اlmu'miniina kitaaba mawquutan marka waqtigu wuxuu ka mid yahay dukuul اwaqt waqtiga soo gelitaankiisu wuxuu ka mid yahay shuruuda salaada ay leedahay shuruuda ay salaadu ay leedahay buu ka mid yahay awqaadda salaadu waa shan waa shantii salaadood duhur waqti buu leeyahay gaar u ah casarkuna sidaas oo kale maqribkii cishihii waxaa weya subxii salaad kasta waxay leedahay wakti u gaara wakti ay soo gashana way leedahay wakti ay baxdana way leedahay waktiga ay soo gelaysa iyo waktiga ay baxaysa inta ka dhaxaysa qofka hadduu tukado salaadda waktigeeda waa tukaday inkastay kale fadli badan tahay yani waktiga ugu horeeya fadli badan marka marka sidaa la yidhahdo salaad kasta waxay leedahay wakti gaaray leedahay awqaadda waxay noqonaysaa shan bay noqonayaan waxaa kale ay noqon kartaa awqaaddii salaadda waxay kusoo ururaysaa saddex saddex waqti oo keliyana way kusoo ururaysaa waa goorma waa qofkii cudurdaar lahaa ee salaadihii jimcinayay sida qofkii marka waxa musaafirka ahaayoo kale ka musaafirkii duurkii casarkii waa jimcinayo meel buu iskugu keeni doonaa maqribkii cishina waa jimcin doonaa meel buu iskugu keeni doonaa subxiina gaar buu tukan doonaa saddex waqti markaa noqotay duhur iyo casar mar keli la wada tukaday iyo maqrib iyo cishaaba mar keli la wada tukaday halkaas waa laba iyo salaaddii subaxoo gaarkeeda loo tukaday waa saddex marka saddexdaas waqtina way noqon kartaa waa qofkii jamcinayey salaadii cudurdaarna u jamcinayey waa kaa musaafirka oo kale weeye qofkii musaafirka ahaa iyo qofka xanuunsanaya sida gabadhii marka waxa dhabar furanka lahayd oo kale iyo iyo kuyooga la midka waay wuxuu yihi sheekhu raximah اllah can abi camr الshaybaniy wasmhu sacd ibnu iyaas qaala xadaanii صaaxibu hadihi اdaar daartan ninkii iska lahaa ayaa ii waramay waashaara biyadihi gacantiisa waxa uu ku tilmaamay ilaa daari cabdillaahi bni mascuud daartii cabdillahi bni mascuud ayuu ishaaray oo u tilmaamay gacantiisa ku tilmamay marka waa kuufo weyn radia allahu canhu qaala sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay ayaan weydiiyey ayu lcamali axabu ila allah camalkee ayaa ilaahay xaggiisa loogu jeceliy qaala asalaatu calaa waqtiha salaada waqtigeeda la guto ayaa markaa ugu ilaahay ugu jeceliy qulta qultu uma ayun deetana maxaa ku xigay baan idhi uma ayu qaala biru lwaalidayn labada waalid oo loo samafalo ayaa ku xiga qultu uma ay deetana maxaa kusi xiga baan idhi qaala aljihaadu fii sabiili اllaah jihaad fii sabiili اllaah jidka ilaahay oo loo dagaalamo ayaa markaa iyagana kusii xigta qaala xadaanii bihina rasuulu اllah cabdillaahi bn mascuud wuxuu yidhi xadaanii bihina rasuulu اllah rasuulka ilaahay baa kelimaadkan ii warramay oo ii sheegay walow istazadtuhu haddaan ka dalbi lahay inuu ii ziyaadiyo lazaadanii waa ii ziyaadin lahaa haddaan ka dalbi lahay yani ii ziyaadiyo waa ii ziyaadin lahaa ayu lcamali axabu ila allah صaaxibu hada daar xadaanii صaaxibu hadihi اdaari daartan ninkii iska lahaaba ii warram wuxuu jiray cabdullaahi bn mascuud daartiisanna waxay ku taallaa kuufa ay ku taalla marka waxaa laga yaabaa markuu daartan uu tilmaamayo tilmaamadan uu tilmaamayo daarta inuu cabdillaahi bn mascuud radia allahu canhu xadiidkan iyo warkan uu sheegay uu gurigan dhexdiisaba ugu sheegay taas waa suuragal ama waxaa laga yaabaa meesha wayna soo mareen maritaankii meesha ay soo mareen inuu yidhi deetana daartan ninka iska leh waxa markaasuu ii warramay amaba sidoo kale inay daartani ahayd mid caan ah oo dadka dhexdooda caanka ah oo dadku ay ku soo noqnoqdaan oo ay cabdillahi mascuud ugu yimaadaan oo cilmiga ay usoo doontaan oo marka waxa weeyaan cilmiga ay ka qaataan iyo waxay uga baahan yihiin ama su-aalaha ay doonayen markay weydiinayaan ay ugu yimadan marka daar iska caana bay ahaydoo dee ninkaas sheekha caalimkaabaa deganaa marka waxay iska noqotay shay caana taana waa iska suurtagal iyaduna marka cabdillahi mascuud buu ujeeyey ayu lcamali axabu ila allah camalkan waa acmaasha daahirkaa acmaasha waa laba qaybood camal daahira acmaal albadaniya aldaahira camalka badaniga daahirka ah iyo acmaasha khafiga ee qarsoon acmaal lquluub quluubta iyo acmaasha khafiga ah ee markaa qarsoon iyo acmaasha daahirka ah halkan waxaa loogala jeedaa camalkii daahirka ahaa leanna salaadii waa camalkii daahirka bay ka mid tahay alacmaal aldaahira duuna albaatina acmaashii daahirkeedii muuqatay baa halkan loogala jeedaa acmaasha baatinka ee qarsoon asl waxa wey min asl iimaan aslka iimaan min asl iimaan ka daahirkiina waa min kamaalihi alwaajib kamaalkiisi waajibka ahaa ama kiisi mustaxabka ahaa ayu lcamali axabu ila allah camalkee baa ilaahay xaggiisa loogu jecel yahay qaala asalaatu calaa waqtihaa salaada waqtigeeda la tukado marka asalaatu calaa waqtihaa waxay markaa noqon kartaa yani waqtigii loo xadiday oo la tukado awalkii dhexdii aakhirkii intaba waa shamlisan kartaa asalaatu calaa waqtihaa waxaa kala soo aroortay asalaatu liwaqtihaa waqtigeeda oo la tukado waxaa kala soo aroortay asalaatu liwali waqtihaa salaada awal waqtigeeda ugu horeeya oo la tukado marka asalaatu liwaqtihaa iyo asalaatu liwali waqtihaa xadiidka ahlucilmi qaar ka mid sanadkiisa waa waa daciifiyeen waxaa ka mid a daara qutni iyo markaa ibn xajar laftiisana marka waxbuu ka sheegay laakiin sheikh اlalbani raximah اllah saxiix tarkiibka xadiidka oo ku saxiix yeelaya asalaatu liwali waqtiha salaaddii in awalka waqtiga laga tukanay ayuu xadiidku sheegaya marka qultu uma ayu maxaa ku xiga dabeetana ayu lcamali afdalu bacda asalaa salaada dabadeed camalkii waa ugu fadli badan salaada waqtigeeda la tukanayo dabadeed camalkii waa ugu fadli badan deetana wuxuu rasuulku yihi qaala biru lwaalideyn labada waalid oo loo samafalo baa ku xiga yacni xadiidkani waxay iswaafaqaya aayadda qur-aanka ee ilaahay isku xujisay cibaadadiisii isaga in la caabudo iyo biru lwaalideynka waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyaah wa bilwaalidayn ixsaana an ishkur lii waliwaalidayka waa laisku xujisiiyey salaaduna waa cibaadadii in ilaahay la caabudo subxaanahu watacaala marka sida aayadda qur-aanka birigii waalideynka cibaadadii loogu xujisiiyey ayuu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam cibaadadii salaada oo biri waalideynka ugu xujisiiyey labadii waalid oo loo samafalo oo ixsaan loo sameeyo qultu uma ayu maxaa kuxi qaala aljihaadu fii sabiili illaah jihaad ilaahay dartii oo loo dagaalamo oo dagaalka loo galo markaa saxaabigu wuxu uhi radia allahu canhu qaala xadaanii bihina rasuulu llah rasuulka ilah baa ii warramay walow istazadtuhu lazaadanii haddaan ka dalbi lahay inuu ii ziyaadiyana waa iisi ziyaadin lahaa xadiidka wuxuu keenay baabka asalaatu calaa waqtiha salaada waqtigeeda la tukanayo in salaada waqtigeeda la tukanayo horta aan laga horreysiinaynin waa inaga sheegnay nidhi dukuulu lwaqt waqtiga soo gelitaanka salaada waa shar waa shar ayuu wuxuu yahay salaadii asixitaankeedii haddii salaaddii waqtigeedii waqti aan qofkuu tukado ka horeeya yani maalan salaadiis ma ansaxayso waqtigii loogu talagalo waqti ka horeeya barqadii oo kale uu tukaday salaadii duhur ma ansaxayso salaadaas waxaa waajibka inuu soo celiyo waxaa kale xadiidku tilmaamaya waxaa ugu fadli badan salaad kasta in la tukado waqtigeeda ugu horeeya salaad kasta waqtigeeda ugu horeya in la tukado marka laba salaadood unbaa markaa laga reebay laba salaadood ayaan ayaa markaa in dib loo dhigay fadli badanta salaad waa salaada cishe wayna inoo imanaysaa insha allahu axaadiis ay noogu iman doontaa inuu salaada cishe dib in loo dhigay fadli badan tahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu sheegay in salaada cishe waqtigeedu yahay habeenka habeenka yani waxa weeyaan salaadii oo dib loo dhigo waqtiga horaa in la tukane dib loo dhigo waxoogaa xadiidka soctan ku arki doona insha allahu salaada labaadna waa salaada duhur salaada duhur waqtiga kulaylka faraha badan lagu jiro in dib loo dhigo la yar qabo la qaboojiya yaa fadli badan iyadana iyadana xadiiska inooga iman doonta insha allahu laga yaaba inaan aragno labadaas salaadood mooyaane salaada duhuro waqtiga kulaylku jira iyo salaada cishaaye salaadaha kale in awalka waktiga laga tukado ayaa fadli badan in waktigii salaada la tukanayo iyo in salaada awalkeeda laga tukanayo xadiisku waa inoo sheegaya salaad kasta waktigeediina axaadiida soo socota ayaynu ku arkayna waxaa kale xadiisku uu sheegaya bir lwaalideyn labada waalid in loo samafalo in labada waalid loo samafalaana waa waajib birigooduna waxa way karat lixsaan watawadud ilayhimaa isaanka ixsaanka oo loo loo loo farabadiyo birigooda waxa weeye ixsaanka oo loo sameeyo in marka waxa weeyaan galgacaylkooda in la jeclaado labadii waalid wa ficlu maa yasuruhumaa waxa faraxti gelinayana in la sameeyo labadii waalid aabbihii iyo hooyadii saaxiibadooda dadkii saaxiibada ahaa inay isku dheeraayeen oo iyagana laga warhayo oo la xidhiidhiyo siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam in caaq lagu noqdo oo markaas lagu madax adkaadaa na waa xaaraan falaa taqul lahuma uffin walaa tanharhuma waqul lahuma qawlan kariiman falaa taqul lahuma uffin waa hadal xun yacni uf ha ka odhan in la garaaco hadalkeeda daa in gacan la saaro hadalkeeda daa hadalka xumaaba la yidhi ka ilaali falaa taqul lahuma uffin uf ha ku odhani yani hadal hadal xun ha ku odhani hadal qalafsan ya ha iyo hadal ay dhibsanayaan walaa tanharhuma ha hurufi waqul lahuma qawla kariima wakfid lahuma janaaxa adulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira halkaasuu ilahay inoogu sheegay subxaana wa tacaala labada waalid in loo samafalayo iyo samafalkooda wuxuu yahay iyo wixii xaaraan ka ah in lagu sameeyo waxyaabaha ixsaanka ee loo sameynaya iyo waxaa ahlucilmigu markaa qola waxbay ku tilmaameen sufyaan ibnu cuyayna waxaa laga wariyey inuu yidhi qowluhu tacaala an ishkur lii waliwaalidayka an ishkur lii waliwaalidayka wuxu uhi man salla salawaat alkhams ninka tukada salaadaha shanta ah faqad shakara allah ninka tukada salaadaha shanta ilaahay waa u mahadnaqay waman dacaa liwaalidayhi caqiba asalawaat faqad shakarahumaa qofka labadiisa waalid markuu salaada uu ka baxo dabadeed u duceeya waa u mahadnaqay faqad shakarahumaa ayadda qorka markuu tafsiirinayay an ishkur lii waliwaalidayka aayadda qur-aanka ilaahay markaa subxaana wa tacaala u leeyay anigii labada waalid ba markaa ii mahadnaq qofka shanta salaadood tukada ee ilaaliya ee jamacii ku ilaaliya qofkaas ilaahay waa u mahadnaqay faqad shakara allah qofka labadiisa waalid salaad kasta uu ka baxo gadaasheed u duceeyaana faqad shakarahumaa shukrigii waa la yimi marka caaq waxaa iska laalanaysa inaad caaq ku noqotid waa inaad naqashaa waa inaad u samafashaa waa inaad ixsaankii u yeeshaa waxa ay ku garan waa inaad u qabataa yacni hadal wanaagsan way hadal xun waa inaad ka odhanin haddii wax xun kaaga yimaado waa inaad u dulqaadataa yani haddii dhibaato ku geystaan waa inaad u dulqaadataa marka waalidki waa arrinka waalidkuna waa adigi waxba ku tusinaysaa ilahay cibaadadiisii ayuu la xidhiidhi biri waadeenki waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyah taas waa ta waxaa kale xadiisku sheegay aljihaadu fii sabiili اllah jihaadku waa badlu juhdi fi qitaali اacdaa litakuuna kalimat اllahi hiy alculya wa kalimatu ladiina kafaruu hiy sufla kelimadda ilahay in kor loo qaado jihaadkuna fadaalo fara badan buu leeyahy jihaadku anwaac buu leeyahay in sha allahu tacaala waxaynu ku arki doonaa jihaadka iyo markaa waxyaabaha ku tacalluqaa kitaabka akhirkiisa wuxuu ku keeni doonaa kitaabu ljihaad jihaadka kitaabkiisa ayaynu xagga dambe ugu tegi doonaa waana kitaab gaara ayuu noqon doonaa halkaasna waxaan ku tilmaami doonaa axkaamta uu leeyahay waxaad ogaataa cibaadaadku waa laba qaybood minha ma huwa maqsuudun linafsihi wa minha ma huwa silatu midna waa maqsuud lidaatihi daatadiisuu maqsuud u yahay oo shay la doonayo u yahay maluuba midna waa wasiilo weey marka jihaadku isagu daatadiisa umaaha maxay maqsuud umaaha sida salaadii oo kale salaadii oo kale iyo zakadii soonkii oo kale iyo xajkii oo kale yani maqsuudun lidaatihi maaha isagu waa wasiilo weeyaan shay buu wasiilo u yahay shaygu wasiilada u yahay waa maxay ilaa cilaali liimaani wa nashrihi iimaankii oo la ogeysiiyo dadkii iyo islaamkiiyo diinkii oo dadka la gaadhsiiyo lagu faafiyo faafinta diinta la faafinayo iyo gaadhsiinta dadka la gaadhsiinayaa ma noqonayso keliya in seef la qaato in seef la qaato maaha yacni waxaad diinta lagu gaadhsiin karaa af baa lagu gaadhsiin karaa qowl baa lagu gaadhsiini ficil baa lagu gaadhsiini jihaadku keliya maaha se dadka qaar ka mid ay aaminsan yihiin in hubkun la qaato ninkii gaale kaasoo horbaxaba la dilow may jihaadka carabka ayaa ka horeeya jihaadka seefta jihaadka carabka ayaa ka horeeya jihaadka hubka iyo seefta adoo qofkii diinta u sheegi karaya oo wuxuu u tilmaami karo laga yaabo hadalkaagaas iyo bandhigaa dacwadda iyo diintaad u bandhigaysid in waxuu ku qaato inaad seef kala hortagtaa waa mamnuuc wey sidaa daraaddeed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani d waxau ahaa waxa weeyaan qur-aanka mid kaloo jihaado wajaahidhum bihi jihaadan kabiira wuxuu diri jiray saxaabada saxaabadiisuu diri jiray intii horena isaga ayaa marka wa dadka u tegi jiray oo marka waxa weyaan u sheegi jiray meelayo qaar ka mid a saxaabadiisu u diray sida yaman oo kale mucaad buu u diray oo abu muusa alashcari buu u diray oo cali bin abi aalib buu u diray waxay u tegi doontaa qom ahlkitaab qom ahlkitaaba utegi doontaa waxa ugu horeya ad ugu yeedhaa ha noqoto shahaadan laa ilaha ila allah falyakun awala maa tadcuuhum shahaadan laa ilaha ila allah falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxid llah waxa ugu horeeya aada ugu yeedhaa ha noqoto in ilaahay keli yeelaan oo shahadu an laa ilaha ila allah wa anna moxamadan rasuullah waa inay yidhahdaan hadday taa kaa aqbalaan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaad ogeysiisaa inuu ilaahay ku far yeelay salaadaha shan salaadood habeenkii maalintii hadday taa kaa yeelaan waxaad ogeysiisaa inuu ilaahay xoolahooda uu ku waajibiyey maal laga qaadayo kuwooda aqniyada ah kuwooda fuqaraadana loo celinayo saasuu u dira saxaabadiisa nimanka boqorada waraaqu u diri jiray ninkii kisre loodhan jiray iyo ninkii qaysar loodhan jirayba waraaqay ninkii loodhan jiray muxuu ahaa heraql heraqle ninkii loodhan jiray warqad buu u diray aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn wuxuu warqaduu u diray wuxuu ku qornay islaam waad nabadgeli ajriga ilaahay laba jeer bu kusiin doona waa ku liblaabi doona inamar dagaal baynu ku qaadanay dhinaca kale u rogaynaa muu odhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka hore waa in diin kala gaadhsiiyaa hadday diidaan markaasi imanaysa hadday diidaan jaziya bixiya baa la odhanaya hadday diidaan baa loola dagaalamaya marka waa caynkaa wey jihaadkan seeftu wuxuu la macno yahay sidii nin marka waxa weya socoto oo kale oo ushiisii ama hangoolkiisii sitaa oo dariiqa maraya oo deetana dariiqii ku arkay ood la dhigay deetana hangoolka intuu suday kaga qaada dariiqii uu ku baneeyey waa saasoo kale diintaa socota ee faafaysa ninka hor istaaga ee doonay inuu joojiyo unba madaxa laga jaray lay u baneen way soconaysaa waa intaasun ee maaha iyadu maqsuudun lidaatihaayo shay markaa waxa weeyaan maqsuud waa gaarkiisa oo waxa weeya matluuba oo gaal kasta oo la adko in la dilayo maaha micnaheedu si dadkii qaarkeedu aaminsan insha allah waynu waynu arki doonaa biidin illah marka xagga dambe aynu gaarnay kitaabka jihaadka markaynu gaarno su-aasha meesha taalla marka waxa weeye rasuulka waxaa sugnaatay waktiyada qaar ka mid in la weydiiyey ayu lcamali ayu lacmaali axabu ila allah deetana su-aashan mid aan ahayn uu ku jawaabay maala asalaatu calaa waqtiha waa lagu sheega alimaanu billah ayaa malaa qaar ugu horreysiiyey marka kala duwanaantan jawaabtu ay kala duwan tahay micnaheedu waxa weeyaan liikhtilaafi axwaali saa'iliin dadkan wax weydiinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam axwaashooda oo kala duwan ama awqaadda waktiga la joogo oo kala duwan waxaa laga yaabaa wakti jihaadkuu jiro oo kale in la yidhaahdo camalka ugu khayrka badan waa jihaad fii sabiil lah dagaal baaba lagu jiraa camal imika la qabto waxa ugu khayr badan jihaad fii sabiili illah waxaa kale ee suuragal ah in la arka qofka su-aasha weydiinaya ama dadkan ama waktigan la joogo oo kale in dadku salaadii aynu ku wanaagsaneen ama ninkan laftiisu salaadda ilaalinteeda inu ku wanaagsanayn inuu waktigeeda ilaaliyo dabeetana jawaabtu maxay noqonaysaa asalaatu calaa waqtiha waxaa laga yaabaa in qofka wax weydiinayaa biru lwaalideynka uu ka hooseeyo dabeetana waxa la biru lwaalideyn waxaa laga yaabaa qofkan su-aasha weydiinayaa inuuna dumarka u wanaagsanayn dabeetana la yidhaha khayrukum khayrukum linisaa'i wax idinku khayr badan oo idinku wanaagsan kuwa dumarkiina ugu khayrka badan waxaa laga yaabaa qofku inuu dulqaadkiisu yaryahay oo cadhadiisa ay badan tahay oo deetna la ha laa taqdab ha cadhooninba oo markaa cadhada iska ilaali camal aad qabato waxa ugu khayr badan inaad cadhadii aad ceshatid ood ilaashatid marka jawaabtu takhtalif liikhtilaafi axwaali saa'iliin aw liikhtilaafi alawqaat qofka wax weydiinaya ayay ku xidhanta kolba xaalkiisa yaa la fiirinaya فوائد كلنا كل حديث كو كجيران لكن تاس و ناس كيف تفتمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إله وحوها يصلي الفجر صلاة أروري أي تكنشري يصلي الفجر صلاة الصبح أي تكنشري فيشهد معه نساء دمر بمركاسي معي سسو حاضر شري ويمن شري من المؤمنات دمر كاسو مؤمنات مؤمنات كاملة متلفعات بمروطهن مريهودنا كقارن متلفعات هو مركب مدح لغا سو بلاو مدح لغا سو لغو سو خيرو امرده متل سالو سو خيدو يا متلفعات يعني ملتحفات يعني وي هلاتين مرده هلاتين خيدن مدحي كسو بلاو بمروطهن مروطك واكيسه معلمه وهو على ملأ مصوف بلغ سمي أما خص بلغ سمي فيشهد معه نساء من المؤمنات دمر المؤمنات كم إذا يا صلاة بإمن شري متلفعات بمروطهن حرا أما هلابا مريهود مركاس بمروطهن ثم يرجعن ونقنين إلى بيوتهن قريهود بكل نقنين ما يعرفهن أحد من الغلس ما يعرفهن أحد iyadoo qofna una garanaynin min alghalasi madowga jiro awgeed halas halas waa habeenka yani dulmat lleyl ama ikhtilaadu diyaai subxi bidulmat lleyl subaxa waaga dilaaciisa iftiinkaasi iftiinkiisa iyo habeenka mugdigiisu markuu isku darsamo baa la yidhahdaa halas sidoo kale waxaa la aqriya habash habashna waxaa la yidhi waa dulmatu wali leyl أو آخره هبينك أول كيسة ملوغة جرا أما آخر كيسة هبينك ملوغة أسنا غبش والدها غبش وهالك اللهم كباء لاغرية هالك سين كان شين لاغري غبش وهالك لا لاغرية غبس سين لاغرية اللهم كان باء لقوبة دلي أيضا هو غلط بالي إلا غبس هذا كان معه سكر هو لاغرية لكن هو غلط غبش أما غلس مكا ما يعرفهن إذن جرنين أحد عدنا إن جرنين من الغلس من أجل الغلس يعني ملو جرى وجد بعدنا وجرنين مش ملو بصلاة اللي هو جرين ملو ولا قبحي يفتينا من جرى ودير لا ريوح مركا من جرى مركا الضمر كي صلاة تكني عدو من جرنين آه حديث كان صنعاني شرح وحو كويل مركا أما حاشية عدها lafdiga noocan ah bukhaarina muu soo saarin muslimna muu soo saarin hadal noocaasoo kalea buu jira deetana wuxuu sheegay baabu sitr alcawra inuu bukhaari uu kusoo saaray xadiidkan lafdigan cumdaha ku yaalla oo kale laakiin waxay ku kala duwanaayeen maa yacrifuhuna axadun ayuu ku joogaa bukhaariga min alghalas taasi bukhaariga kuma jirto taas waa taa muslim bay noqotay wuxuu uhi muslim saddex riwaayo ayuu soo saaray xadiidkan saddexda riwaayo saddexda riwaayo lafdigan cumdaha ku yaala la mid maaha yani way ka duwan alfaad ka duwan ku dhow dhow ayaa marka waxa weeyaan muslimka ku sugan sidaa daraaddeed sheekhu wuu isku dhex daray alfaadii bukhaari iyo kii muslim buu isku yar dhex marka darayo dad muttafaqan calayhim hadal noocaasoo kale ah ka noocaas hadalka noocaasa cid yani tambiihisay oo shuraaxda waxa weeyaan عمدها مجرته شرعه عمدها من تنبيهنا هذا الكاس صنعاني با تنبيهي حديث هو او تمام يا صلاه اروريو وقتيده صلاه الصبح وقتي سو غش وقتي صلاه الصبح اي سو غشا ولا اسكو وافقسين waxay soo galaysaa waaga dilaacis waaga dilaacis waa laba fajru saadiq iyo fajru kaadib fajru fajru kaadibku yani jihadaas marka hore cirku kor buu baxaa marka waa iftiinka kor buu baxaa deetana dib buu isku noqdaa kaa fajrulkaadib baa la ydhahaa fajru saadiqun wuu isdhararaa jihadaasu sidaas ku dhararaya caddaan sidaa u fidsanoo dheer weeyaan kaa fajru saadiq baa la dhahdaa ka hore ee fajrulkaadibka ah salaada waktigeedu muu soo gelin ka dambe ee fajru saadiqa la idhaahdo ama alfajru haani salaada waqtigeed waa soo gal taasoo markaa laga warramaya waaga dilaaciisaasi ugu horeeya waaga dilaaciisa labaad baan ujeeda cafwan waaga dilaaciisa labaad ayay salaada subax soo gelaysa waxay joogtaa ilaa inta qoraxdu ka soo baxayso intaa inta ka dhexaysa salaaddii subax waktigeedu waa intaa weeyaan inay waktiga ay soo gelaysana ahlu cilmigu isku waa isku raacsan yihiin iskuma khilaafin fajru saadiqa yani ama fajr fajriga labaad inay salaadda subax ay soo gelayso waa isku raacsan yihiin taas waa taa waxa la isku khilaafay un salaada ma waxa fadli badan in madow lagu tukado oo marka salaada waxa weeyaan waktigeedu uu uu soo galo waktigaa madow in salaadii la galo la tukada fadli badan mise marku dhulka iftiimo in loo yarkaadiyo oo dhulku inuu caddaado oo uu iftiimo oo iftiin lagu tukado taasa fadli badan waa laba qowl ahlu cilmigu leeyihiin jamaahiir jumhuur culimada badidooda waxay ku tegeen inay fadli badan tahay in la tukado waktiga takliiska la yidhahdo takliisku waa alas waa madowga weeyaan ikhtilaad diyaa yani sida xadiiska nimanka inoogu taala halaskaas waxa weya ikhtilaad diyaa subxi bidulmat leyl habeenkii madowgiisii iyo caddaankii subxi marku isku darsamaan ayaa halas la yidhahda marka habeenka in waktiga marka waxa weyaan madow salaadii subx in lagu galo oo la tukado baa fadli badan bay yidhaahdeen abu xaniifa isagu waa khilaafay wuxu uhi in la caddeeyaa wanaagsan waa loo yarkaadin doonaa dhulku markuu caddaado caddaan dhulkuu yahay baa salaaddii subax la geli doonaa sidaasu markaa isagu yidhi qoladan hore waxay daliishadeen xadiidkan iminkaynu hayno oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaaddii wuxuu ku tukaday madow iyadoo dhulkuu weli madow yahayna waa ka baxay salaadda oo dumarkii masaajidka yimid ee tukanayo cidina ayna garanaynin cidba may garanayn dumarka cidina may garan laa yacrifuhunna axadu min alhalas cidba may garanayn marka laa yacrifuhunna axadu min alhalastaasi waxaa loogala jeeda ma dumarka laftooda aan la garanaynin ma dumarka laftoodaba acyaantooda aan loo garanin waa hiblaayo waa hiblaayo aan loo kala saaraynin yani waa faatima iyo zaynab oo kale maalan yaan loo kala saaraynin mise waxa weeyaan laa yacrifuhunna axadanta waxaa loogala jeedaa ma rag baa ma dumar baabaan loo kala garanaynin oo qofku humaagiisu ma la arkaya yani muuqaalkiisa un rag iyo dumar inay yihiin baan la kala saaraynin laba qowl ahlu cilmigu leeyihiin wey qol waxay ku fasireen laa yacrifuna axadu min alhalas waxaa loogala jeedaa dumar inay yihiin inay rag yihiin lama garanaynin laakiin hadalka noocaasoo kale noogu waa radiyey wuxuu waa qowl baatila qol waxay mayana hiblaaye hiblaayeyna tay baan loo kala garanaynin madoga jiro awgeed oo halkaan waxay u daliishadeen mutalaficada marka la leeyahay yani dumarka wejigooda wuu banaanaa baa layidhi wejigooda wuu banaanaa marka wejigii banaanaba si fiican aan loo arkaynin oo dabeetana sidaas baa markaa laa yacrifuna axadu min min laa yacrifuna axadu loo yidhi oo sida riwaayada qaar kale usoo aroortay laa yucra yani barhkood barh kale lagama lagama soo socon lama garanayn dumarkii waxaa kale lagu fasira laa yacrifuna axadu min alhalas mar alle marka salaada saa looga baxaba raggu waa joogi jireen dumarkuna horay uga bixi jireen yani may fadhihi jirin be horay markaa way u dareeri jireen iyadoo aan la garanin bay hor hore u bixi jireen ragguna waa ka dambeyn jireen marka dumarka horbixi jiray wayna degdegi jireen bixitaanka ragguna waa ka dambeynay taana kalena waa iyadana lagu fasiray calaa ayi xaal xadiidkan baa loo dariishaday kalas in lagu tukada ina fadli badan tahay sidoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar wuxuu ku tukaday madowgaasi marna wakti cad dhulku waa iftiimayo oo caddaan u yahay buu tukaday intaa dabadeed wuxuu salaada geli jiray oo tukan jiray iyadoo marka waxa weeyaan dhulku uu madoo yahay buu markaa waxa weeyaan tukan jiray abu xaniifa waxa uu daliishaday xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam asfiruu bilfajri salaada subax caddeeya oo wakti dhulku caddaan yahay tukada fa inahu acdamu liljri ajriga yani waktigaas iyo ajrigeedu badan yahay sidaa yeela xadiidkaasi markaa ayuu daliishaday xadiidkana jawaabo fara badan baa laga bixiyey jawaabaha waxaa ka mid a waxaa loogala jeedaa waktigan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay asfiruu bilfajri yani salaadda subax waxaa tukatay wakti dhulku uu caddaan yahay micnaheedu waxa weeye marka rasuulku uu faray inay dadka ay tukadaan salaada arooriyay inay tukadaan awalkeeda ay ka tukadaan awal wakti ahaa oo ah wakti dhulkuu madoo yahay ayaa dadku dadaalkii dadaalayeen awgeed ayaa waxaa laga yaabaa in waktiyada qaar ka mida dhacday inay awalkii salaadda ka yar horeeyaan awalkii salaada inay ka horeeyaan oo fajrigii hore fajri saadiqii fajri saadiq fajrigii ka horeeyey ee fajrulkaadibka ahaa inay markaas ay tukadaan ayaa markaasi waktiyada qaar laga yaaba inay dhacday dadaalkii ku dadaalayeen awgeed inay salaada awalkeeda tukadaan deetan rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi asfiruu asfiruu biha ay akhiruuha dib yani xoogaa dib u dhiga ilaa an yaطlaca alfajr الثaani ilaa intuu fajrka ka labaad waaga dilaaciisa labaad intuu soo baxayo dib u dhiga oo salaada markaa hadadejinina oo waktigeedii wakti ka horreeya ha tukanina kaasoo kale waa lagu waa lagu tafsiiriyey waxaa kale lagu tafsiiriyey anahu maxmuulun cala layaali اlmuqmira markuu leeyahy asfiruu biاlfajri waxaa lagoola jeedaa habeenada dayax uu jiro iftiinka uu jiro badani waxa weeyaan waktigaas baa lagoola jeedaa oo dee marna dayaxiiba iftiinkiisu uu wen yahay oo ya waa cad ya waa cadda wey marna waa caddadaas marna marka waktiga caddadaa loogala jeedaa baa layihi laakiin sida ugu fiican waxa weeyaan rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam asfiru biاlfajri waxay noqonaysaa qur-aankii baa la dheeranaya salaadii subax marka salaadii waxaa la gelaya iyadoo dhulku madow yahay waktiga madowguu jiro waktiga caddadaa maahe madow baa lagu gelayaa waktigeedii ugu horreeyey baa la gelayaa deetana qiraa'adii baa la dheeranayaa waxaa laga baxayaa dabeetana iyada oo dhulku caddaaday baa laga baxaya taas baa ugu dhow ugana wanaagsan aqwaasha ahlucilmiga sheegeen markaa salaadii madow baa lagu tukan doonaa in madow watiga yani waktigeeda ugu horreya in la tukado yaa ugu fadli badan qiraa'adii in la dheereeyaa fadli badan oo qiraada marka la dheereeyana salaaddii laga baxo iyada oo dhulku uu caddaaday siduu rasuulku samayn jiray calayhi salaatu wasalaam taasuunbaa ugu fiican markaa salaada subax waktigeedu waa waktigaas طuluucu اfajr الsaadiq waaga dilaaciisa ilaa intay qoraxdu kasoo baxayso xadiidku waxa uu tilmaamayaa dumarku inay imanayaan masaajidka ay soo xaadirayaan laakiin waa goorba markii fitnadii laga aami yahay wey idaa uminat اlfitnatu markii fitnada laga aami yahay ayaa markaa ayay tahay oo dumarkii dee aan wax dhibaatayna soo gaadhayn markaa culimmada qaar ka mid ihi waxay idhaahdeen dumarku bixi maayaan masaajidkii yani u bixi maayaan maaha ina meelahaasoo maraane masaajidkii ka warramaya gurigeedii ka bixi mayso iyadoo masaajidkii tegaysa ilaa bikhamsati shuruud shan shardi qaarna way ziyaadiyeen oo waxay ku dareen saddex kale oo sideed bay ka dhigeen shardiga koowaad an yakuuna dalika lidaruurati daruurta waa inu baxda salaadii hadday u baxayso iyo hadday wax kale u baxaysaba waa ina daruur daruura waa inu baxdaa un hadday masaajidkii tegaysa hadday meel kale tegayso waa inay xidhataa dharkeeda kugu hooseeya dharka kugu quruxda badan waa inayna xidhan markay guriga ka baxayso waa inaan wax diiba ama cadar ah ama udgoon ah ama bukuur ah waa inaan waa inaanay ka muuqanin shardiga saddexaad waa in maalinta labada daraf ay baxdaa gelinkii hore iyo gelinkii dambe habeenkii iyo waktiyada dambe waa inaan bixin dariiqa markay marayso waa inaan dhinaca ka marto darafka wasadka raggaa iskale marka wasadkii hadday marto bartankii hadday marto raggii dumarki waa isku darsamaysa ina saas u dhicin dumarka horeerahay ka marayaan dariiqii ragguna bartankay marayaan waxaa kale marka ay ku dareen ahlucilmiga qaar ka mid yihiin inaanay ruuxa dumarkee baxaysa inay noqonin dumarka lagu fitnoobay wejigoodoo kale hadday muuqato dee markaa laga yaabo dadka inay indhaheed marka indhaha ay la raacayaan in dariiqan ay maraysa wax dhibaatay inay kasoo gaadhayn hadday niman tuugay joogaan ma budhacda joogto ma dumarka qaar kaxaysanayaaba ay joogaan bixi mayso waa in jinjimaha ay xidhan tahay ama shuuliyada ama waxay lugaha ay ku xidhan tahay ama gacmaha waa inaan sanqadhaynin wax sanqadh laba inay xidhno marka haddii dee marasa meelaha sanqadha waa la eegaya oo dee markaa waxay soo jiidanaysaa dadka dhagahoodii iyo indhahoodii waa inaanay waxaa sanqadha lana waa inaan xidhan ama kaba ha noqoto ama shuuliyada ama jinjima ha noqoto iyo waxyaabaha la midka hadalka noocaasa markuu ibn mulaqin sheegay raximah llah qarnigii waxa weeyaan sideedaad ayuu noolaa wuxuu yidhi waladii yanbagii fi hadihi اlasmaan almancu muطlaqan inuu ruuxa damarka iyo baxdaba maaha zamanka inay nool nahay waa zamankiisi waa qarnigii sideedaad sheekhu waktigiisu dee cilmigu fa uu ahaa marka waxa weeyaan cilmiga iyo diinta iyo markaa waxa weyaan dhaqanka wanaagsani uu faafsanaa ayuu ka hadlaya bas wuxuu le waktiga inaynu nool nahay inay dumarku ay baxaanba maaha sideedaba ama ay masaajid tagaan ama meel kaleba ay tagaan ilaa an takuuna caalimatan caamilatan in noqoto gabadh caam cilmi leh oo markaa la yaqaano gabadh markaas cilmigeeda ku camal falasay tahay oo aan lagu fitnoobeynin oo dadku ay yaqaanaan inay gabadhii sheekhadaha ay tahay markaasuu wuxuuhi wadalika ana salaataha fii beytiha afdalu min almasjid muطlaqan inay gurigeeda ay ku tukato gabadhi ayaa ka fadli badan masaajidka inay ku tukato muطlaqan mar walba yani marnaba yani gurigeeda inay ku tukato masaajidka inay timaado inay gurigeeda ku tukata ka fadli badan ka dumarka guryahay ku tukanayn iyagu wa buyuutuhunna khayru lahuna masaajidkii way imanayaan way ku tukanayaan laakiin waxa u fadli badan inay guriga ku tukadaan iyagu bikhilaafi rijaal ragga iyagu waxa u fadli badan inay masaajidka yimaadaan ay ku tukadaan markaa bal u fiirso sheekhaasi waktigiisii oo marka waxa weeyaan dadka muslimiinta ay ahaayeen dad cilmi leh oo culimmadu ay ku badnaayeen oo dadka dhaqanka fiican ay ku badnaayeen ayaa uu leeyahay waladii yanbaqii fi hadihi اlazmaan almancu muطlaqan waktigiina maxamed maraas hadduu sheekaas joogi lahaa ama u arki lahaa ee dumarku ragga ay saloolanayaan ama waxa weeyaan aan dariiqiba lagaga beedayn habeeniyo maalina la soconayo aan wakti bayna lahayn saacaddii qofku baxabo waxa wey wuxuu la kulmaya ruux dumaroo socota ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto yani arrinku waa kasii darnaan lahaa wey xadiidkaas ka dambeeya xadiidkan wuxuu ka warramayaa salaadaha maqrib salaada duhur iyo casarkii iyo maqribkii iyo ceshihii waktigoodu ka warramaya yani shantii salaadood bu waktigoodiiba halkaa xadiidkaas ka warramaya labada xadiida soo socda marka labada xadiida soo socda shantii salaadood waktigooda ka warramayaan darsiga dhammaan ku dhigan doonaa wsala allahu cala muxamed waali saxbi ajmaciin